dowladda federaalka ayaa sheegtay in saameyn xoogan ay yeelan karto joojinta taakuladii ay ka heli jireen maraykanka axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in saameyn adag ay yeelan karto joojinta maraykanka ee taakuladii militari iyo gargaarkii uu siin jiray xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho saameyn xoogan bay ayay keeni kartaa waxaanan runtii qayb ka mid a socdaalkeenna uu yahay in dowlado marba haddeyba exceptional ay samaynayaan in soomaaliyana dowladahaas exceptionalka ay ka mid noqoto oo laga reebo ay deeqdoodii iyo wixii la siin jiray inay sii socota aan rabno saameyn way leedahay gaabkaa soo baxay haddana culays bay nagu tahay dhaqaale xoogan dowladda soomaaliya waa la ogyahay dhaqaaladeedu waa xadidnaa miisaaniyadda sanadkii hore waa la fariisiyey laguma tashan qorshayaashana kuma jirin in waxaani ay meesha ka bixi doonaan culays way keenaysaa bilaha hore laakiin waxaan ku qasbannahay dowladda soomaaliya inay buuxiso oo ciidankaas muhiimadda uu leeyahay in sidiisii iyo fankiisii inay sii socdaan in dowladda soomaaliya ay booskaas buuxin doonto waxa uu tilmaamay in ay ku qasbanaan doonaan buuxinta firaaqa ku imaanaya ee ah hakinta taakuladii ay heli jirtay iyaguna aysan haysan dhaqaale ku filan